إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah kanaalka wararka alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaalka weerar lagu qaaday fariisan askarta dowladda federaalka oo ku leeyihiin deegaan dhacaduleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose askar ka wada tirsan dowladda federaalka ayaa ku dagaalamay qaybo ka mid a magaalada muqdisho maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka ah ayaa amar lala amakaagay kusoo rogay bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho dowladaha ethoobiya iyo ingiriiska ayaa kala saxiixday heshiis ka dhalan shacabka soomaaliyeed olole lagula dagaalamayo cayayaanka ayaa laga sameeyey deegaan ka tirsan walaayada islaamiga ah ee bakool arrinkaas oo dadka deegaanku aad u soo dhoweeyeen khasaare nafeed ayaa ka dhashay weeraro iyo qaraxyo ka dhacay qaybo ka mid a gobolada galgaduud banaadir iyo shabeellada hoose ganacsatada soomaalida ah ee ku ganacsata suuqa islii ee magaalada nairobi ayaa albaabada isugu dhuftay xarumahooda ganacsiga iyagoo ka cabsi qaba ciidamada dowladda kenya oo dhibaatooyin ku haya suuqaasi kooxa hubaysan ayaa askari ka tirsan dowladda kenya ku dilay gudaha dalkaas إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaalka weerar lagu qaaday fariisan askarta dowladda federaalka oo ku lahaayeen deegaan dhacaduleedka magaalada kismaayo faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarag cumar
kanaalka alkataa'ib al akhbaariya ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo weerar lagu qaaday fadhiisanaya askarta dowladda federaalk iyo kuwa jubbaland ay ku lahaayeen agagaarka deegaanka birti dheer ee dowladka kismaayo ee gobolka jubbada hoose ugu horeyn waxaa muuqaalka lagu arkayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo u ruqaansaday dhanka iyo fadhiisanka iyo askarta dowladda federaalk iyo kuwa jubbaland ay ku lahaayeen duleedka deegaanka birti dheer ciidamada mujaahidiinta ayaa askarta rasaas ooda kaga qaaday
قد حان وقت الاقتحام فاهجم وقاتل يا همام مزق جموع المعتدين واسق العدا كاس الحمام قد حان وقت الاقتحام فاهجم وقاتل يا همام مزق جموع المعتدين واسق العدا waxaana muuqaalkan kooban lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo tooganaya askarta dowladda federaalk kuwaas oo ku cararaya dhulka hawdka ah كاس الحمام اليوم قد حان الفداء فاثأر لدينك يا فتى أقدم ولا تخشى العدا فالأسد لا تخشى النعم فاليوم قد حان الفداء فاثأر muuqaalka ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa xerada ay degnaayeen askartan oo isaga cararay gebi ahaanba xerada sidoo kale waxaa muuqaalka lagu arkayaa ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa jubbaland oo babacdhigi waayey rasaasta mujaahidiinta kuwaas oo jiiraya hawdka لدينك يا فتى أقدم ولا تخشى العدا هيا تقدم وانغمس في جمع طاغوت النجس أرهب جموع الكفر مزقهم وبعثرهم حطام هيا تقدم وانغمس في جمع طاغوت النجس si kastaba kanaalka alkataa'ib al akhbaariya ayaa sii dadirgeliyey soo saarista aflaamta jihaadiga ee lagu ciribtirayo askarta dowladda federaalk iyo shisheeyaha kusoo duulay dalka حمام قد حان وقت الاقتحام فاهجم وقاتل يا همام مزق جموع المعتدين واسق العدا كاس الحمام فاليوم قد حان الفداء فاثأر لدينك يا فتى أقدم ولا تخشى العدا فالأسد لا تخشى النعم فاليوم قد حان الفداء فاثأر لدينك يا فتى أقدم ولا تخشى العدا فالأسد لا تخشى النعم هيا تقدم وانغمس في جمع طاغوت نجس أرهب جموع الكفر مزقهم وبعثرهم حطام هيا تقدم وانغمس في جمع طاغوت نجس أرهب جموع الكفر مزقهم وبعثرهم askar ka wada tirsan dowladda federaalka ah ayaa ku dagaalamay qeybo ka mid a magaalada muqdisho maxamed mudey axmed abu muslim ayaa ka waramaya
iskahor imaadkan ayaa u dhexeeyey ciidanka loogu yeero booliis militaro oo imaaraadka uu soo tababaray iyo kuwa booliiska ka wada tirsan dowladda federaalka inta la xaqiijiyey dagaalkani u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalka waxaa ku dhaawacmay hal qof oo shacab ah kaas oo la sheegay in xaaladiisu tahay mid halis ah dagaalkan ayaa ku soo aadaya xilli ciidamada dowladda federaalka ee maalmihii u dambeeyey ay diriri ku dhex martay qaybo badan oo ka mid ah magaalada muqdisho iyaga oona goobaha ay ku dagaalamaan ku dhibaateeya dadka shacabka ah si kastaba ha ahaatee waxaa maalmihii u dambeeyey soo badanayay dagaalada ay isku ugaarsanayaan ciidamada dowladda federaalka iyaga oo isku qabta waxyaabo aan micno lahayn sida maanduuriyaha qaadka maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka ah ayaa amar lala amakaagay kusoo rogay bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho warkaas waxaa soo jeedinaya mahad cubayd waaxda lagu magacaabo daddegista oo ka tirsan maamulka gobolka banaadir ee hoostaga dowladda federaalka ayaa ku dhawaaqday mashruuc dhaqaalo urursi ah kaasoo ay ku doonayso inay ku fishato danaheeda u gaarka ah ninka u qaabilsan waaxdan maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay inay diiwaan gelinayaan meher weliba iyo aroos kasta oo ka dhaca muqdisho furiinka dhimashada dadka iyo dhalashadooda intaba waxaana arrimahaasi oo dhan dadka loo qabanayo laga qaadayaa dhaqaale mid weliba u gaar ah waa kan isaga oo ka hadlaya fureenka dhalashada caruurta in la diiwaangeliyo dhimashada in la diiwaangeliyo iyo qoysaska weliba magaalada muqdisho ku nool markuu qofka uu guursanayo waxaa waxaa loo sameynayaa laba laba laba laba laba laba laba diiwaangelin loo sameynaya kow dhacdada guurkaasna waa loo diiwaangelinaya laba waxaa la siinayaa loo sameynayaa in feel loo furo waaxdan ka tirsan maamulka gobolka banaadir ayaa caan ku ah musuqmaasuqa iyo laaluush qaadashada taasoo indhahooda ku soo arkeen dadkii tegay xarunteeda waxaa la isweydiinayaa sababta dowladda federaalka ku kaliftay inay dhaqaale ka raadiso arrimahan gaar ahaan guurka sharciga ah ayadoo la og yahay in dowladda federaalku ay horay u saxiixday dhaqamo fool xun oo ay shishayuhu u keeneen kuwaasoo ay ka mid yihiin in raggu ragga guursadaan dumarkuna dumarka sidoo kale waxay su-aali ka taagan tahay maxay tahay dhimashada ay diiwaan gelinayso dowladda federaalka marba haddii ay iyadu dagaal kula jirto nolosha dadka soomaaliyeed oo ciidankeedu muqdisho mar weliba ku xasuuqaan shacab soomaaliyeed hadafka ugu weyn ayaa ah inay hesho dhaqaale fara badan ayadoo gabaad ka dhiganaysa inay wax u qabanayso bulshada dowladda federaalka ayaa baad fara badan ka qaada dadka soomaaliyeed taasoo isugu jirta maalinle bille iyo sanadle intaba waxayna weliba ugu sii dartaa in mararka qaar dadkaay baadayso si macno darro ah iskaga disho
dowladaha ethoobiya iyo ingiriiska ayaa kala saxiixday heshiis ka dhana shacabka soomaaliyeed waxaa ka warramaya cabdifitaax faarax qaar ka mid a dowladaha reer galbeedka ayaa bilaabay inay taageero amni siiyaan dowladda xabashida itoobiya konton iyo shan maalmood kadib markii muuse biixi uu abey axmed u saxiixay qeyb ka mid a badda soomaaliya dowladda ingiriiska ayaa ku dhawaaqday in heshiis afgarad ay la saxiixatay itoobiya uuna ku saabsan yahay la dagaalamka dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada xuduud beenaadka dhaca wasaaradda arrimaha dibadda ee itoobiya ayaa iyana bayaan ay soo saartay ku sheegtay in heshiiskan cusub ay la gashay britain uu adkaynayo ammaanka deegaanada xuduud beenaadyada ee isku xira soomaaliya soomaali galbeed iyo kenya tallaabadan ayaa ka dhigan in labada dhinac ay ku heshiyeen sidii loo adkayn lahaa dhibaatada lagu hayo shacabka soomaaliyeed ee isaga kala guusha dhulka gumaysiga ku jira ingiriiska ayaa lacago malaayiin dollara ku bixinaya ciidamada itoobiya ee xoogga ku haysta degmooyinka xuduud beenaadyada dhaca si ay u fuliyaan howlgallo ashaadaladirnimo oo ka dhana shacabka isaga kala guusha dhulka xoogga ay ku haysato itoobiya ee soomaali galbeed iyo soomaaliya xukuumadda london oo cabsi ka qabtay in heshiiskii badda etoobiya loogu saxiixay qeyb ka mid a badda soomaaliya uu dhaliyo qalqal amni ayaa qaaday tallaab cusub oo ay ku xoojinayso amniga etoobiya shan iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay ayay dowladaha reer galbeedku xabashida etoobiya ku taageerayeen la dagaalanka muslimiinta geeska afrika si meesha looga saaro in soomaalidu ay yeelato cudud midaysan oo ay cadowgoodu isaga celiyaan gumaystaha ingiriiska ayaa dhulka soomaali galbeed iyo n f d ku wareejiyey xabashida iyo kenya si ummadda soomaaliyeed loo gumeeyo olole lagula dagaalamayo cayayaanka ayaa laga sameeyey deegaan ka tirsan walaayada islaamiga ah ee bakool arrinkaas oo ay aada u soo dhoweeyeen dadka deegaanka faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed qaasim
howlgal lagula dagaalamayay kanaacada ayaa waxaa laga sameeyey deegaanka garasweyne ee walaayada islaamiga ah ee bakool kaas oo laga fuliyey guud ahaan xaafadaha uu ka kooban yahay deegaankaas dadka ku dhaqan deegaanka garasweyne ee gobolka bokool ayaa soo dhoweeyey howlaha lagula dagaalamayo kaneecada kaas oo uu fuliyey guddiga maaraynta fatahadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab guddiga ayaa dadka wargelinayay xilliga ay ku jiraan howlaha kaneeca buufinta ah
koogna dadki wala buufihayaana agalku walilfadaa dhinaagantee wali raashinayi agalku waladhaka ama anbarataanga lifadaa ha iyo agalka beer hanayska barad iyo hanayska barada dadki wala buufihayaana mid ka mid ah guddiga maaraynta fatahadaha oo howlahan ka shaqaynayay ayaa ka warramay hawsha ay qabteen waanoo ku hadalahay magaalada garaswiyn guddidii oo maylarays buufintan hil saaranayn edna arrinkaas oo maylarays ada bilowtay maalintii lamaad atagali xaafado alxamdulilah eed iyo eed ya howlgalshosa nidaameenka dareeri dadweynaha waywaa ilaama la sii dadweyne waywa xaafado raashinkiyo walayba bani aadanka maanaka noolaado banaanka kulabaaleer amarkii la siina qaadadeen alxamdulilah lan walbooba anseeta diyaar yeelan seede musqulosa oo kale baafad oo kale agalka iska baranyi hulasawenigeka lamaadkiya ka dhajarn waynka maadaana walaayada islaamka arrinkaas agalgaalidi oo deegaankan kolba deegaamo badan balaa ka fuliyo deegaankan ataka socda iyo ankamaadiyaan alxamdulilah waa kuwan qaar ka mid ah dadka deegaanka oo soo dhoweeyey hawshan iyagoona dhanka kale u mahad celiyey guddiga bismillaah magacay fargeyseengalerey garisiini ka noole ilaahay mahadleh walaalogaynu muslimiinta hana boogadeen idooyaniin buufiyahayan dhalmaanyadi baranbaradi bari'aanta dhiirido hanun goobtan idoo dhanka kaburaasi sidin badanta kulmaj ee aragdeeda walba daddhaba walnyanyaan eeya buufiyahayan dada andigaayan raashinka ii alaabtu walaay sunta galaasa kubarada dad iraayan khayr allasii lanki habqaban qaabayni khayr allasii lanki buufinti wedoni khayr allasii deegaanki garsiin ninanin buufiyey jilmaanyada noo buufiyey walkastana noo buufiy yaka mahasagna nima wal buufiya kooyey beeslaangawalanin buufiyey mahasinyi mahasagna mahasagna aakarajina adaab aliku kori warxun wijijo alima kusheeg galan idaaw alima geli kolba geeka magaalada garaswiiniyaananin buufiyahay nadaafadooyintad oo muslimiinta kumadeeyanin buufiyahaya baranbarada iyoonee walaybi dhilmaanyada ana walkasta dhangani nadaafadiyo geekana noosugahayo maleeyaan alxamdulilah ilaahayinka mahasagna islaamkaanka mahasagna maalinkaasta mayleraayus waliba oo muslimka kubaaniinahna geesiyaa dareeman beesi iyoonay walaagasnan kujeerna walayna hoolinina nin dhamaystiriya dareemahayn ma ahan markii ugu horeysay oo howla noocan oo kale ah laga sameeyo deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan walaayada bokool kuwaas oo lagula dagaalamayo cayayaanka noocyadiisa kala duwan oo ay ka dhalan karaan cudurro halis ah sida duumada khasaare nafeed ayaa ka dhashay weeraro iyo qaraxyo ka kala dhacay qeybo ka mid a gobolada banaadir shabeellada hoose iyo galgaduud rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday goob ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waxaana qaraxaas ka soo gaaray khasaare kala duwan ugu yaraan hal askari oo ka mid ahaa ciidamadii qaraxa lala beegsaday ayaa halkaa ku dhaawacmay dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay qarax la beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugnaa degmada afgooye waxaana qaraxaas sidoo kale ka soo gaaray khasaare ugu yaraan laba askari oo ka mid ahaa ciidamadii qarax lala beegsaday ayaa ku dhaawacmay degmada afgooye dhanka galgaduudna rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar duqeyna ku qaaday saldhig ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah oo ay kaga sugan yihiin degmada ceeldheer tiro madaafiica ayaa ku hoobatay xeradii ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka welina sooma bixin faahfaahin dheeriya oo ku saabsan khasaaraha gaaray inta uu la egyahay ganacsatada soomaalida ah ee suuqa xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa albaabada isugu dhaftay xarumahooda ganacsiga iyagoo ka baqdin qaba ciidamada dowladda kenya oo dhibaatooyin joogta ah ku haya suuqaasi maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa ku waramaya in gebi ahaanba albaabada loo laabay suuqa islii oo ah suuq ay u badan yihiin dadka soomaaliyeed sida ay tibaaxayaan xogaha aan helayno suuqa ayaa waxaa mar qura laga warhelay iyadoo ciidamo inventary ah iyo kuwa gaadiidka dagaalka ku socdaalaya kuna hubaysan hubka noocyadiisa kala duwan ay gudaha usoo galeen suuqa islii waxayna ku gaaf wareegayaan guud ahaan suuqa islii ee magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ciidamada kenya ayaa baadigoobaya sida ay warbaahinta kasoo baxda gudaha kenya soo tabinayso caana boore ka torobaan ah oo aan ogeyn dowladda kenya lana soo geliyay suuqa islii ganacsatada ayaa sheegaya in ciidamada ay rabaan in gudaha u galaan dukaamadooda ayna rabaan bagaashkooda waxayna intaas ku dareen in ciidamada kenya ay dukaankii ay galaan boob kula dhaqaaqayaan si kastaba ha haatee xirnaashiyaha suuqa islii oo ah xuduunta soomaalida ku nool dalka kenya dhowaan ay ahayd markii ciidamo aada u hubaysan oo ka tirsan dowladda kenya ay boob xoogan ku sameeyeen suuqa islii kadib markii ay sheegeen in suuqa la keenay caanaboore ka torobaan ah oo aysan canshuurin dowladda kenya waxayna suuqa ka daabusheen oo gaadiidkooda dagaal ka saarteen bagaash aada u fara badan oo ay leeyihiin ganacsatada soomaaliyeed warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan kooxa hubaysan ayaa askari ka tirsan dowladda kenya ku dilay gudaha dalkaas cabdiraxmaan beder ayaa ka waramaya wararka ka imaanaya ismaamulka bringo ayaa waxay ku waramayaan in halkaasi ay koox burcada ku dileen askari ka tirsan ismaamulkaas dilkan ayaa yimid ka gadaal markii ay kooxda burcada weerar toogashaha ka geysteen aagan iskuuru ee dhanka koonfureed ka xiga ismaamulka bringo ee dalka kenya askarigan ay dileen burcadda ayaa ka mid ah booliiska keedka ee n b r waxaana ku dhaawacmay weerarkani laba kale oo ka mid ahaa burcadda dilkan ayaa imaanaya iyadoo ay sii xoogeysanayaan dilalka ay geysanayaan kooxaha burcadda ee kenya inta lagu guda jiro sanadkan oo keliya waxay burcadda dileen in ka badan sagaal askari warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga inta